bismillahi raxmaani raxiim dhammaan madaxda dowlad goboleedyada hirshabeelle ugu horeeyo jubbaland south west galmudug puntland dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ugu horeeyo maantay madaxweynahan caleemasaarkiisa halkan isugu yimid mudane maxamed cabdi waare xildhibaanada labada golo gobol ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xubnaha golaha wasiirada ergeyga gaarka ah dhammaan safiirada iyo wakiilada beesha caalamka guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle golayaasha baarlamaanka iyo wasiirada hirshabeelle dhammaan ciidamada qalabka sida odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada iyo qabanqaabiyayaasha munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha hirshabeelle marka ugu horreysa kulligiin waan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waanu ogsoonahay in aad wax badan fadhideen oo ay dadku gaajoodeen sidaas daraaddeed waxaan ballan qaadayaa inaanan hadalkaynu ku dheerayn doonin ugu horreyntii waxaan aad sharaf iigu ah inaan idinkala soo qayb galo xafladdan muhiimka waxaan dhammaan hambalyo u dirayaa shacabka heershiis hirshabeelle oo runtii muujiyey hufnaan ku aadan dowladnimo oo qabanqaabiyey doorasho aan natiijadeedii maanta halkan una fadhino aana ku xuseyno ama ku calaama saarayno madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle intaas ka sokow waxaan salaan idinkaga sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ay ahayd inuu xafladan isagu ka soo qayb galo laakiin howl qaran iyo arrimo amni awgeed aniga ayuu igu soo idmaday intaas ka sokow waxaan leeyahay kulligeen inaan dib u xasuusanno wixii dhacay afar iyo tobankii oktoobar waxaan leenahay dadka walaalaheena oo ku geeriyooday ilaahay jannadii ha ka waraabiyo kuwa ku dhaawacmay waxaan leeyahay ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo inta qaraabadooda oo dhib soo gaarayna waxaan leeyahay ilaahay dhibka iyo xanuunka hala qaado laakiin afar iyo tobankii bisha oktoobar waxaan ka barannay waxyaabo badan waxaan ka barannay fariin ay noo soo direen shabaabku ahayd fariintii ugu dambaysay fariintaasoo ahayd inaanay u naxayn hooyo iyo aabbo carruur iyo waayeel qof lacag haysta iyo midaan haysan qof wax aqoon leh iyo midaan aqoon lahayn rag iyo dumar qof caafimaad qaba iyo qof jiran waxay noo soo direen fariin ah soomaaliyey waxaan go-aan ku gaarnay inaan idin baabi'ino dhulkana idinka tirtirno sidaas daraaddeed waxaan soo dhaweynayaa khudbaddii madaxdii iga horreysay ee ku baaqday inaan u soo istaagno hal mid hal mid oo keliya inaan inugu dhicin mar dambe wax la mida afar iyo tobankii oktoobar haddii laa yidhaahdo intaas ka sokow mudane madaxweyne waare waxaa horta igu taariikha intay jirtay dowladdii hore ee soomaaliya inaad ahayd nin dowladda u shaqeeya isuduwaha horumarinta beeraha ee labada gobol ee hadda aad madaxda u tahay maadaama maadaama maadaama mudane madaxweyne magaalo madaxda hirshabeelle ay tahay jowhar reer jowharna ay leeyihiin halkudhig halkudhigaasina uu yahay adduunyada jowhar ka joog aakhirana janno ka joog adduunyana jowhar ka joog aakhirana janno ka joog wayoladan leeyahay sida ay jowhar tahay iyo barwaaqadii maanta markaan aeroboor ka soo degnay adigaad indhahaada igu tustay waxaan rajaynaynaa inaadan reer jowhar keliya quudi doonin ee shaqadaadu soomaali oo dhan ay quudi doonta haddii ilaa yidhaahdo waxaan oo tahay shaqooyin badan oo aad adigu ugu horrayso maadaama aad tahay yaraankii dowlad goboleedyada waxaa muhiima markaa inaan anaguna ku garab istaagno oo aan kaala shaqayno dibu heshiisiin kaala shaqayno sida dalkao dhan ugu baahan yahay iscafis kalsooni abuuris iyo isku haynta dhammaan bulshooyinka ku dhaqan deegaanka kala duwan ee hirshabeelle waanaan sidoo kale adiga iyo dowlad goboleedyo kale oo dhan idinkala shaqaynaa soo dhisidda hay-adaha dowlad goboleedyada si nidaamka federaaliga hoos loogu daadejiyo sugidda amniga iyo xasilinta deegaanada oo dhan maadaama aan hirshabeelle joogno laakiin midana madaxweyneha dowladda federaalka way kaala shaqayn doontaa kulligeen waa inaan ka wada shaqaynaa abuuris ila dhaqaale oo aan uga kaaftoonno tugsiga qof walba oo soomaaliya waa inuu ku feejignaadaa inaan ka wada shaqayno abuuris ila dhaqaale oo nagu taageerta inaan ka kaaftoonno tuugsiga baahinta maamul dhisidda ay ugu horreyso dibudhiska golayaasha deegaanka oo loo helayo adeegyada bulshada oo dhammaystiran mudanayaal iyo marweyn mudana madaxweyne mudaasabadan waxay nagu soo aaday iyadoo waddankeenu weli uu ku jiro tacsi tiiraanyalag waxay noo sheegaysaa haddii uu jiray wax yar oo khilaafa inay ahayd tusaale aan ka baranno inaanan xoogga saarin khilaaf oo xoogga aan saarno midnimo dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin amni waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin xorriyad waxay u baahan yihiin dhaqaale ay dalkooda iyo dadkoodu ku dhaqmaadaan sidaad ogtihiin dadka soomaaliyeed boqol iyo kiba toddobaatan iyo shan waa dad dhallinyaro ah waxaa kalood ogtihiin dadkaas intooda badan inay baagamuudo yihiin waxaa kalood ogtihiin dhallinyaradaas in lagu leeyahay in ku dhow lix bilyan oo dollar oo xataa aanay garanayn meesha ay ku amaahdeen maadaama marka ay waxaas oo shaqaha inoo taallo way noo taallo inaan mar walba ka shaqayno sida aan u horumari lahayn siday dadku isugu soo dhowaan lahaayeen sida aan u dhammaystiri lahayn dastuurka qabyada sida aan u gaarsiin lahayn dadka doorasho hal qof iyo hal cod labada kun iyo labaatanka sidai aan uga shaqayn lahayn in xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka la sii adkeeyo sida aan uga shaqayn lahayn in qof walba soomaaliyeed uu ku dhiirado aqbalana dalka in la wada leeyahay waxaan soo dhaweynayaa hadalladii madaxdii ugu horreysay oo ahayd inaan khilaafka ku bedelna iscafi qof kasta oo naga midahay waa inuu kalsooni ku qabaa dowladnimada iyo nidaamka noo dhisan nidaamka federaalka ah waa nidaam ay qaateen ummadda soomaaliyeed jiritaankiisana waxaa go-aan ka go-aan ka gaadhay ummadda soomaaliyeed haddii uu qof shaki uga jiro dowladda federaalka iyo xukuumadda waxaan hortiina ku ballan qaadayaa inaan ka shaqaynayno xoojinta federaaleynta dalka intaas ka sokow waxaan rabaa laba qodob oo kale inan xuso kow maalmahan waxaa muuqatay in la aaminsan yahay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay kala tageen ee xiriirada isu jaraan si inaanu nahay laba wadan oo kala duwan oo kale waxaan kugu bishaaraynayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu inaanay meel kala aadayn waxaan idiin sheegayaa meel walba oo nidaam ka jiro uu imaanayaa khilaaf laakiin khilaafka waxaa lagu dhammaynayaa wadahadal dowladda federaalka waxaa aasaas u ah la shaqaynta dowlad goboleedyada xubnaha ka ah haddaanan garba haysanna ma yeeli karno inaan kaligan joogno sidaas daraaddeed waxaan ku soo gabagabeynayaa gogashii uu fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ah inaan xamar isugu nimaadno kulligeed ma aha gogol la fidiyey keliya waa gogol loogu talagalay kow in wax walba oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay kala tabanayaan looga wada hadlo labo in madaxda qarankoo dhan markay isugu yimaadaan ay ka tashadaan dalka sidii loo xorayn lahaa dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in kulligeen uu naga dhexeeya hal dal oo la yidhaahdo soomaaliya dal kale oo noo bedeli doono dalkan ma jiro dalkan waa dalka keliya ay tahay inaan ku wada noolaano caruurta xaqa noogu leh inaan u samayno mustaqbalkan annagu aan haysano ka duwanna ay tahay inaan u dhisno mustaqbalkaas sidaas daraaddeed haddii qof ay niyadiisu xun tahay ama qof uu isleeyahay waddankii khalqiil buu ku jiraa waxaan idiin sheegayaa oan rabaa inaan idiin xaqiijiyo inay naga go-an tahay anigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dhammaan xolaha xubnaha golaha wasiirada in dalkan geedi socodkiisa nabadeed lagu soo dabaali doono wada hadal is-ixtiraam isudulqaadasho iyo iyadoo danta shaksigaa laga hormari doono danta qaranka waa mahadsantihin wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakatu waxaad meela socotaan weli telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dabcan khudbad